magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan hogaaminta sare iyo maamulka xarumaha warbaahinta ee gabdhaha kaasoo socday muddo laba maalin ah tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay labaatan gabdhaha waxaana soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta gabdhaha soomaaliyeed cabdifitaax xaanshi cismaan tolwaaye oo ka mida macalimiinta bixinaya tababarkan ayaa ka waramaya ahmiyadiisa waxaan magaalada beledweyne kusoo gabagabeynay tababar socday muddo laba maalmooda kaas oo runtii loo qabanayay warbaahinta gabdhaha ah ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dabcan tababarkaasi wuxuu ahaa mid muhiima oo kor loogu qaadayay aqoontooda iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan oo ah runtii warbaahinta waxyaabaha ku saabsanaayna waxaa ka mid a maantay in ay gabdhuhu awood u yeeshaan in ay baahiyaan dhammaan codadka bulshada qaybihiisa kala duwan oo ay ugu horeeyaan in dadka aan codkooda la maqal maadaama gabdhuhu ay lafdhabar u yihiin bulshada ay baahiyaan codadkooda waxyaabaha muhiimka ahaa oo tababarku ku jiray waxaa ka mid ahaa oo maanta halkan lagu soo gabagabeeyey in warbaahinta loo sinaado oo bulshada noocyadeeda kala duwan ay u sinaadaan oo ay ka maran tahay in la maqlo keliya codadka dad gaara ama qayb gaara bulshada iyadoo inta kalena aan la dhiirigelinaynin inay in codkooda la maqlo sinaanta codka bulshada inuu yahay mid muhiim ah oo maadaama gabdhuhuna lafdhabar u yihiin ay arrintaasi xoogga saaraan arrimahaas ayuu ku saabsanaa tababarku sidoo kale waxaan rajaynaynaa in waxyaabihii ay ka faa'iideen halkan dadkii tababartay in ay dib ugu celin doonaan xarumihii warbaahinta ay ka yimaadeen iyagoo runtii kusoo korri doono waxii ay halkan ka barteen
qaar ka mida gabdhaha saxafiyiinta ee loo qabtay tababarkan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen intii uu socday bismillaah waa ku faraxsanahay maanta tababarka maalintiisii labaad inuu noo soo gabagaboowey waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay kaasoo oo ka mid ah sinaanta iyo cadaaladda warbaahinta ku salaysan sidoo kale dumarka iyo raggaba in sida wada sinaane shaqada loo wada siiyo dalkeena hadda kama jirto oo eex ayaa jirto laakiin waxaan rajeynaynaa inaan ka wada baxno oo si cadaalad iyo si sinaaneh shaqada loo wada shaqaalaysiiyo rag iyo dumarba aadaan ugu faraxsanaa waxyaaba badan ayaan ka faa'iida halkan lagu soo koobi karin waxaan jeclaanayaa ama aan jeclaan doonaa inaan sii gudbiyo si aan u gaarsiiyo gabdhaheena soomaaliyeed ee warbaahinta aan iskula jirno waana mahadsantiin radio beerulo maalinta labaad oo noo ahaa wuuna noo soo gabagaboobay waa ku faraxsanahay tababarkan gabdhaha basuw gaar u ahaa taas waxay muujinaysaa muhiimadda tababarkan iyo sida uu gabdhaha muhiim ugu yahay iyo baahida loo qabo gabdhaha weriyaasha ah ee magaalada intaasoo dhan oo tababarka muujinaya cilmi badanna waa ka faa'iidnay oo maxaa layidhahdaa waxyaabo badan oo naga maqnaay oo nagu soo kordhiyey marka waa kaga mahad celinaynaa ururkii maxaa layihahdaa soo qabanqaabiyey ee maxaa layihahdaa ka dambeeyey shaqadan ee dhaqaalaha ku bixiyey aad iyo aad kaga mahad celinaynaa waan jeclaan lahayn marka in dhowr jeer oo kale uu soo noqdo waana mahadsan yihiin waxaa ka mid ahaa qaybgalayaasha tababarka wax badana ka faa'iidaya tababarkan aadayna u mahadsan yihiin tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doono aqoonta gabdhaha saxafiyiinta ee ka howlgala xarumaha warbaahinta magaalada beledweyne